Deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay martigelinaysaa dadkii ugu badnaa oo ka faa'iideysta mashruuca xalka waara kaas oo ah mashruuc dib-u-dejin loogu sameynayay barakacayaasha gudaha iyo kuwa ka soo laabtay xeryaha qaxoontiga dalka dibadiisa, waxaana dadka guryaha ay ugu guuleysanayaan qaab ikhtiyaar nasiib ah oo loo qabanayay. Haddaba, guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Jubbaland Cali Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay tirada guri ee la qaybiyay sanadkii tagay loona qaybiyo dadka barakacayaasha.
Hay'adda UNHCR haddaan ku noqdo waxaa way 2024 ama 2024 waxay ka dhistay dhulka xalka waara laba boqol iyo konton guri horeyna dee waad ogeydeen oo waxay halkaa laga dhisay boqol iyo soddon iyo sideed guri bay ahaayeen oo 2022gii la dhisay oo ayaamihii anigu xilka la wareegayba gabagaba ahaa boqol soddon iyo sideedda UNHCR waxay ku lahayd sideetan bay ku lahayd NRC-na waxay ku lahayd konton bay ku lahayd saasay boqol soddon iyo sideed ku yihiin guryihii ayaga ahaa horaa loo bixiyey waa la digay waa kuwa lagu dhaqmayo hadda waxaan diyaarinaynaa sabur loogooyinkeedii hay-adda dhulka milestone baa hadda gacanta ku haysa inta ugu badnaydna way soo baxeen haddii aan nidhaa waxqabadka xaggiisa aan nidhaahno guryaha boqol iyo kontonka waa noo dhisayin broseeskooda weli wuu noo socdaa insha allah mar dhow waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobi doonaan baan rajaynayaa waxaa kaloo jirtay hay-adda gift of givers oo ayadana noogu deeqday konton guri oo agoonta ah waxay noogu deeqeen konton guri oo aqoon ah waa la degay already waa la bixiyey gurihii ayaga ah waxaana lagu kala qaatay baktiya nasiib waxaan hirgelinay dhammaan rabitaankii hay-adaha hay-adaha waxay leeyihiin shuruuday leeyihiin marka ay wax qabanayaan annaga marka waxaan u furnay gacan iyo weji furan baan u muujinay dhammaan hay-adaha sabal hay-adaha markii hore ka yara agajiidayay ka howlgelista jubbaland balse ay u soo jiidato hay-ad walba shuruucdeedaan kula shaqaynay unhr shuruucdeedaan kula shaqaynayna xagga guryaha markay timaado gift of giver sidoo kale shuruudoodaan kula shaqaynay almuslimuun calaa shuruudihim muslimiintuna dee waa waxay ku heshiiyaan waaye hay-addaasi gift of givers dad muslimiin baa mas-uulka dad muslimiin baana iskale oo south africa laga leeyahay waxay noo dhistay boqol iyo konton guri waxay yidhaahdeen shuruudda lagu bixinayo waa baktiya nasiib waxay yidhaahdeen waxaad soo qoraysaan boqol agoon ah si ay konton u qado konton u hesho oo waxaa loo sameeyey waraaqa loo duduubay haa iyo maya ay ku qoran tahay sanduuqa doorashada oo kalea loogu riday oo transparent oo dhala ah nin walba gacantu la gelayay boqolkii qof aan soo diiwaangelinay qofna wuxuu helayay haa qofna maya kii maya helan asoo qanacsan buu tegayey kii haa helayna asoo faraxsan buu joogay